degmada bardaale ee gobolka baay weliba iyo ku mid wada degmooyinka sida eedka uusan saameeyay fatahadii ku dhiidi dalka kuriin markii uu soo qubday roobab xoogan fatahaadina weliba iyo saameyn ku yeelatay kumanaan qof oo minatayda ku bogtaalan iyo waqtigan haysana raashin biyo iyo hooy faylaanga waxaana kumida dadkii ku bogtaalay xaafado islamarkaana roogaan meel banaan iyo weliba iyo sheegeen intii haysta xaalad adag maadaama si eedan saameeyay daadadkii degmada rogmadi walinayo dalbadana gargaar in la haladiiraa yalsariir fuulaya gaariga ka qaadni gajee aragdeeda sorfiilaha ka qaadi tabarana haayta geeka kuroon walmalningobodow diika dajarna masaakinga ana war oboodna male hortaba haayni mindhoobniaka shaqaysaan shaqaysati haayni tabartaasan haayta walningobodo fadaan bismillaahirahmaanirrahiim ilaahay hoobaniinsheeni anka mahdini anka shukrin biyooga jirtadii fadheedan oo guryaalkaya galeen ana mufiyaal afar sani afunsuku ha jirin ma shaqaysadu kor dawladda sharaftilemee ku codsaday walaay ilaahay hanin kugada untininasi reeb dadka balakay urinil ku dhiya alxamdulillahi roobka ilaahay sheeni nicmada ilaahay sheeni waatay si maragahay tag baahagno raashina fadaanu waayala ana ma shaqaysadu kor tabartaana taw may dhibe banahaaye horti dheef ilaahay lukufadaay haniin bilaawo ti dheef ti dhatiye yawal dhibe ilaahay hejey ku ahaatyanay qobden minateedu niin dhisnaang hataayni biida dumyan misgeedun fuustaniinka jartiini bii qaadan ya horta ilaahayna rooji madisaasett hortan tun umuden tika nool laamugun waa gojey wal umude majaran bii haqahi biyoosqaaga bii iyoon hay daban hoog badan inta ilaahay uun sheege horta dabki mahaniikane biyahaniikahi biyoogi madihaniikan horta walaal badan haqahiyen walaalki haqahi walaalkira kor saariji it haliinti onka yar tumunqoosa ka jar hortan tun dhibeenna haay ilaaheenoo biyi korrankigi koy umutun muslimiintun e koy walun qoboy wal sigalli hana hooboy geek maalanta geek oji maadun intigluku bilaawa dadki bershay wilki binaanga bari haysadaru maqaba karhoboogidaw daada ku qaadi maqaba horta wal badan dhibeenna haay
dadka oo degmada berdaalka noole oo biyo galeen oo i dhibaatadan saamayteena maanaha geek hata binaanka garoonka oo mayba roogna binaanka oo lugubasig oo daleele e roogna meelaaruday hanfar iyoonayo bii kuseeni hanfarka walyarka garoonka madiseenana si salahayaan faylaninabadaanu jiingid i wali niin dhisnaay i wali oon minhaan jiidhaanga jarni noo biyo noo qaadi gudoomiyaha gobolka baay cabdifitaax biyaano oo isina deerimeela iyo kusuga in dadkaas dhibaataysan iyo waliba wuse xuseyn iyo jarta xaalad adag oo lambaahinti waa lagu qobadaa bismillahi raxmaan raxiim saa ka warqabtaan maanta waa maalintii tobnaad aan dhex taaganahay daadadkii dadkaana ujeedaan waa dadkii ka soo barakacay magaalada oo xoolahoodii hantidoodii raashinkoodii iyo guryahoodii uga soo cararay daadkii socday maalmahan waxaan saa u jeedaan gadaasheena reerahan wax u dambeeya ma lahan meeshaanay taagan yihiin bacna ma haystaan wax ay cunaanna ma haystaan waxay qoraxda iyo roobka ka onkadaanna ma haystaan xaaladda ay ku sugan yihiinna aaday khatar u tahay dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka waxaan cod dheer ku gaarsiinaynaa dadkan sidii loogu soo gurman lahaa